أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a baydhaba maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo si fudud kula wareegay gacan ku-haynta magaalada halkee ku sugan yahay lafta gareen hogaamiyihii maamulka ashahadala dirirka koonfur galbeed maxaa ka jira wararka sheegaya in saraakiishii ciidamada maamulkaasi la qabtay iyo bililiqo ka dhacday xarumaha maamulka wararkii ugu dambeeyey ayaad dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada buur hakaba oo saldhig u ah ciidamada xabashida itoobiya iyo meydad hor leh oo maleeshiyada riddada oo laga helay duleedka degmadaasi guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo boqolaal qoys raashin qaybin ugu sameeyey degmooyinka maxaas iyo muqokori ee wilaayada hiiraan iyo deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya in ka badan boqol qof oo ku geeriyooday daadad ka dhashay roobab ka da'ay kenya bakistaan oo mar kale weeraro ka fulisay gudaha dalka afghanistaan qodobadaas iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa si fudud kula wareegay gacan ku-haynta magaalada baydhaba haddaba halkee ayuu ku sugan yahay lafta gareen hogaamiyaha maamulka ashahadala dirirka ah ee koonfur galbeed maxaa ka jira wararka sheegaya in saraakiishii ciidamada maamulkaasi la qabtay iyo bililiqo ka dhacday xarumaha maamulka walaalkeen maxamed xasan ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey walaalka cabdilfataax abuu muxsin
bismillaah ugu horeyn cabdifitaax waa siday caawo xaaladda magaalada baydhabo ee gobolka baay oo maalmii lasoo dhaafay fadqalado siyaasadeed iyo kuwo amni ay ka jireen
aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed caawa magaalada baydhabo waxay u tahay habeen ka duwan habeenadii hore muddo ku dhowaad sideed sano waxaa markii ugu horeysay magaaladan ka maqan caawa maamulkii ashahadala dirirka ahaa ee koonfur galbeed isugu yeeray oo loolan muddo soo socday duhurkii maanta looga itaalka roonaaday magaaladaasi xiisadii siyaasadeed iyo midii dagaal ee muddooyinkan ee ka aloosanayd magaalada waa ay soo gebagabowday maanta oo isniin ahayd waxaana ku gacan sarreeyey huwantii iskuraranka ahayd ee uu hogaaminayey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kooxda riddada kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey maleeshiyaad meelo kala duwan la isaga kala keenay ee ku ururinayey duleedka magaalada baydhabo gaar ahaan meel u dhexeysa baydhabo iyo buurhakaba kuwaasi oo ugu dambeyntii galay magaalada barqadii maanta kadib dagaal kooban oo aan sidaasi u buurnayn oo ay la kulmeen ugu dambeyntii waxay la wareegeen magaalada xarumaheedii ugu muhiimsanayd saldhigyadii milatariga kuwa ciidanka wasaaradihii maamulkaasi ugu dambeyntiina waxa ay tageen xafiiska madaxweynihii maamulka ashadla dirirka ee koonfur galbeed ee cabdicasiis ee lafta gareen ee maanta maxamedow markaad eegto warbaahinta social mediaha waa lagu maadeysanayey lafta gareen iyo kooxdiisa waxaana la odranayey dagaalkiisa iyo doorashadiisa ayaa isku mid noqday oo labadooduba waxay noqdeen kuwo isku karis ah doorasho isku karis ah iyo dagaal isku karis ah sidii doorasho maadaama doorashadiisu maxamedow ay ahayd mid kooban oo saacada gudahood xildhibaano baarlamaanka la doortay gudoomiyihii ku-xigeenadiisa la dhaariyey kadibna madaxweynihii la doortay si la mid ah daqiiqadahaas wax ka yar ayaa maamulkii sii dhisnaay muddada sideedda sannadood ah lagu soo gebagabeeyey marka waa tahay cabdiftax lafta gareen maalmahan wuxuu ku hanjabaya inuu haysto ciidamo kumanaan ah oona iska difaacayno maleeshiyaadka murtadiinta sidan fudud maxay ku dhacda ayaa laleeyahay in magaaladii loogala wareegay halkeesa qabteen gaadiidkiisa dagaalka iyo saraakiishii ugu sarreeyey ee maleeshiyaadkiisa maxamedow wuxuu la kulmay lafta gareen dhabarjibin siyaasadeed iyo mid ciidan waxaad la socotaa in maamulka kooxda riddada ee magaalada muqdisho lacago malaayiin ah ay ku qarqiyeen maamuladii lafta gareen taabacsanaa bakool siday u dhan tahay waa hore ayay ka goosatay shabeellada hoose waa ay kasii horreysay maamuladii ugu dambeeyey ee baay ka jiray sida bardaale buurxakaba qasax dheere mar hore ayay iyaguna ka furteen maalinbana sarkaal ayaa kasoo goosanayay maamulkaasi ugu dambeyntiina maxmedow maanta waxaa la kala furfuray ciidankii uu ku tashanayey lafta gareen muddadan uu ku faanayey kuwaasi oo la sheegay in saraakiishooda lacago fara badan la siiyey sidoo kalena waxaa lagu sameeyey in taagtiiga dagaalka lagu qaaday maleeshiyaadkiisa inta u diyaarsaneyd xataa inay dagaalanto magaalada waxay filanayeen in laga soo gelayo dhanka wadada bari ee muqdisho aada halkaas oo saacado isku horfadhiyeen maleeshiyaadka laftagareen iyo kuwa xasan sheekh laakiin waxaa dhacday maxmedow in wadada koonfureed ee magaalada laga soo galo xabaddana ay bartamaha magaaladu ay ka bilaabaan maleeshiyaadka xasan sheekh uu soo tabantaabinayey daqiiqado kadibna kuwii jiray wadada bari iyo kuwii kale oo gudaha magaalada way isdhiibeen markay arkeen saraakiishooda oo aan diyaar u haynma dagaalka oo caadiqaatayaal noqday oo xasan sheekh ee lacagaha ka qaatay sidoo kale maxmedow maanta magaalada baydhabo waxaa markii ugu horreysay lagu arkayey gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ee maleeshiyaadka turkigu soo tababaray gorgor iyo haramcad sidoo kale waxaa magaalada markii ugu horreysay soo gaaray ciidamadii maraykanku tababaray maleeshiyaadka isugu yeeray danab kuwaasi oo iyaguna lagu arkayey gaadiidkooda gaashaaman oo magaalada dhex maraya waxaa sidoo kale halkaasi tegay muddo kadib saraakiil iyo maleeshiyaad fara badan oo magaaladaasi uu kasoo musaafuriyey ninka lafta gareen ah waxaa sidoo kale tegay wasiiro xildhibaano mucaarad ku ahaa maamulkiisa oo kasoo baxay magaalada muqdisho kuwaasi oo sheegayey in markii ugu horreysay muddo dhowr sannadood ah ay guryahooda kusoo laabteen waxaana la arkayey mujrimiin dagaal horayaal ah oo in badan dadka muslimiinta ah la dagaalshanaa oo magaaladaasi maantay too kusoo noqonaya gartay markii maanta duhurkii ay maleeshiyaadka murtadiinta magaalada galeen muddo saacado ah ciidamada etoobiyaanka ayaa ku sugnaa xarunta madaxtooyada iyo garoonka u xirnaa maanta gelinkii dambe maxaa isbedelay maxaase halkaasi ka socday lafta gareense magaalada ma ku sugan yahay mase ka hadlay isbedelka ka dhacay magaalada baydhabo ciidamada etoobiyaanka maxamedow sidaad ka warhayso waa dad hadba la socda maamulkii markaasi meesha yimaada hadafkoodana ugu weyn iyagu ma ahan inay dhinaca la saftaan markay isdagaalayaan maleeshiyaadka ee maamulada hadafkoodu waa in ay la dagaalamaan mujaahidiinta iyo diinta islaamka haddaanu ahayn maamul diin islaam wada iyagu ma faragashtaan madaxtooyada maanta barqadii ilaa galabtii waxaa ku sugnaa lafta gareen oo ay meesha ku ilaalinayeen maadaama uu xasaanad madaxweyne wax u eg uu haystay maleeshiyaadka magaalada galayna ma aysan u gudbin dhanka madaxtooyada gelinkii dambe ayaa la sheegay in saraakiisha iyo xildhibaanada iyo wasiirada hogaaminaysay howlgalka ay etoobiyaanku u ogolaadeen inay lafta gareen la kulmaan waa ay wada hadleen wadahadal muddo dheer ah kadibna waxaa lagu qanciyey lafta gareen inuu xilka isaga dego magaaladana uu isaga baxo wayna u fasaxeen isaguna hadda waxaa la sheegay inuu magaalada ka dhoofay oo mid ka mid ah caasimadaha dalalka dariska uu tagay halkaasna uu kaga dhawaaqay inuu iska casilay xilkii madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed isugu yeeray ee baydhabo xaruntiisu ahayd gabagabadii cabdifataax waa siday xaaladda magaalada baydhabo maxaase la filayaa maxmedow tan iyo maanta markii magaalada isbedelka maamul uu ka dhacay waxay magaaladu la kulantay gaar ahaan kaabayaashii muhiimka ahaa in bililiqo ay la kulmaan xafiisyo ayaa la bililiqaystay waxaan warbaahinta ka arkaynay in albaabo iyo qalab xafiiseedyo lagala baxayo goobaha qaar sidoo kale weli xaaladda magaaladu waa ay qasan tahay dad ayaa la sheegay in ay bililiqaysteen goobo ay ka carareen maamulkii lafta gareen kuwan kalena aysan soo gaarin waxyaabaha la filayana maxmedow waxaa ka mid ah maamulka xasan sheekh sida muuqata waa uu ku adkaaday dagaalkan waana markii ugu horeysay xasan sheekh uu ku guuleysto dagaalada maamul goboleedyada waxaana muuqata maamulka koonfur galbeed inuu yahay midka ugu liita maamulada ka jira kuwa ishaadla dirirka ee ka jira dalka waxaad la socotaa in xasan sheekh ay fooda isdareen maamulka puntland waa looga soo adkaaday waxaay fooda isdareen maamulka jubbaland waa looga soo adkaaday balse waxa uu ku guuleystay maamulka koonfur galbeed in uu bedelo hogaankiisa sidii uu rabayna uu ka dhigo taana waxay ku dhacday inuu iibsaday dhammaan xildhibaanadii iyo maleeshiyaadkii iyo maamuladii ka jiray manaadiqdaasi ee ashaadla dirirka ahaa maamulka koonfur galbeedna maxamedow waa mid ku caan ah arrintan oo kale waa kuwa mar waliba la iibsan karo waana taariikh isa soo celisay oo waxaad la socotaa xilligii shariif sakiin uu meesha ka jiray farmaajona xamar uu joogay sidaas oo kale shariif sakiin inuu la dagaalay farmaajo kadibna xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii dhammaan manaadiqdaasi kasoo jeetay la iibsaday shariif sakiinna maalin barqacad isagoo xilkiisa ay wax ka dhiman yihiin uu magaaladaas isaga dhoofay tii mid lamid ah ayaana ku dhacday hadda lafta gareen kuwa kale ee soo socdana dhabahan ayay mari doonaan run ahaantii falanqeyaal ayaa horey u sheegayey in lafta gareen uu ku bixi doono siduu ku imaaday oo ahayd in farmaajo uu soo galbiyey haddana xasan sheekh maamulka uu soo galbiyo waxaa iyagana meesha ka saari doonaa kuwa ka dambeeya ee filada xamar imaan doona marka arrintanna runtii maamulka ashaadla dirirka ah ee koonfur galbeed waxay u noqon doontaa taariikh xumo ay iska dhexli doonaan siyaasiyiintiisa
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdifitaax muxsin oo noo falanqaynayay xaaladda magaalada baydhabo iyo isbedeladii maamul ee halkaasi ka dhacay
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobada aad ku dhegaysan doontaan qodobka ugu horreey aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay cabdicasiis laftigareen oo isaga baxay magaalada baydhabo iyo madaxweyne kumeel gaar ah oo talada qabtay waa cinwaanka warbixin lagu qoray websayteka soomaali memo waxaa soo gebagaboobey loolanadii siyaasadeed iyo kuwii militari ee maalmahan ka taagnaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saacado kadib markii maleeshiyaadka dowladda federaalka soomaaliya dagaal kooban kadib la wareegeen gacankuhaynta magaalada baydhabo ayay isdhiibeen inta badan mas-uuliyiintii ugu siraysay maamulka isku magacaabay koonfur galbeed wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada xabishada etoobiya ay isku gadaameen xarunta madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha magaaladaas halka oo in muddo saacadaha ay ku sugnaayeen mas-uuliyiintii ugu siraysay maamulka cabdilcasiis laftigareen oo ay weheliyaan aadan saransuur maxamed mursal iyo cali fiqi ayaa u dhoofay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya laftigareen ayaa intii uusan ka bixin magaalada baydhabo waxa uu sii hayaa xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed u magacaabay axmed maxamed xasan oo ahaa wasiirkii maaliyadda xaalad jaantarogan ah ayaa ka jirta magaalada baydhabo waxaana gudaha magaaladaasi lagu arkayaa kumanaan maleeshaad ah oo wataa gaadiidka dagaalka haddaynu halkaa uga gudubno warbixintii lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo markana bakistan oo mar kale weeraro ka fulisay gudaha dalka afghanistan warbixintana waxaa lagu qoray websayteka rediyoga alfurqaan xukuumadda islaamabaad oo mar weliba ku xadgudubta madax bannaanida dalka afghanistan ayaa duqaymo bareer ah la beegsatay xarun caafimaad oo dhacda gobolka kunaar ee bariga afghanistan madaxa caafimaadka waddankaasi afghanistan mudhafar mukhlis ayaa warbaahinta la wadaagay in duqaynta lagu dilay hal ruux sidoo kalena lagu dhaawacay shan iyo toban kale oo shacab ah mudhafar ayaa intaa ku daray isagoo u warramayey tv-ga aljaziira in khasaaraha dhaawac inta badan soo gaaray dumar iyo caruur yaryar kuwaasoo haatan daweyn waxtarle la siinayo warbixintii lagu qoray rediyoga alfurqaan ayay taasi ahayd markana aynu eegno websayteka islaamiga calamada iyo warbixin lagu qoray weerar lagu naafeeyey maleeshiyaadka gurgurta iyo ciidamada ugandha oo ka dhacay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose waxay saacadihii lasoo dhaafay weeraro kala duwan oo ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin iyo ciidamada akufaarta ugandha ka mid ah mid ka mid ah howlgalladaasi oo loo adeegsaday qarax ayaa si gaar ah loola beegsaday maleeshiyaad murtadiin oo ku qayilayay guriga ku yaala degmada qoryooley weerarkan inta la hubiyey waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah halkaa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay ku dhaawaceen askari kale oo murtad ah howlgalka labaad oo saacadihii lasoo dhaafay dhacay waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgoye waxaana allaha fadligii lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray mahad cusmaan birikzam oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada weeraradan ayaa kusoo beegmaya xili ciidamada mujaahidiintu weerar madaafiic ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kufaarta yugandha oo ku sugnaa xero ay ka samaysteen deegaanka mubaarag ee isla shabeellada hoose iyagoo madaafiicdaasi ay ku dhaceen gudaha xerada sidaa oo kalena waxay mujaahidiintu weerar ku ekeeyeen isbaaro maleeshiyaad riddada u tiilay afaafka hore ee degmada qoryooley qodobka ugu dambeeya oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo gudmarka mariadaha islaamiga ayaa waxa uu yahay howlgalladii ugu dambeeyey iyo telegaraamka faafre baro qoraallo lagu qoray baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada buurxakaba oo saldhig u ah askarta xabshida etoobiya xilligaa duqaynta waxaa garoonka taagnayd diyaarad siday maleeshiyaad kooxda ardada ka tirsan oo dhanka muqdisho ka yimid kuwaasoo si dirqi ah uga badbaaday duqayntaasi dhanka kale waxaa duleedka degmada buurxakabaa laga helay meydad hor leh oo qayb ka ah askartii murtadiinta ee lagu laayay dagaalkii shalay ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray duleedka buurxakaba meydadka maanta la helay waa sagaal askari oo murtadiin ah xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa nooga eeg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa boqolaal qoys raashin qaybin ugu sameeyey degmooyinka maxaas iyo muqokori ee wilaayada hiiraan iyo deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya ugu horeyn fagaaraha maxaas iyo muqokori ee raashin qaybinta laga sameeyey waxaa ka kala hadlay naqiib cali maxamed cismaan abuu caaisha oo ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo naqiib maxamed cabdiwahaab naqiib naa'ib oo labaduba xubno ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إلهي سبحانه وتعالى يا مهسن ولا ليال maantay waxaan soo booqannay degmada maxaas annagoo ah guddigii gurmadka abaaraha xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaannu soo booqannay intaa kadib waxaan ku wareejinnay raashin ay isticmaalayaan ama la siinayo dad abaaruhu ay saameeyeen oo boqol qoys dhan insha allahu tacaalaa raashinkaas oo tiradiisu ka kooban tahay bur bariis sokor waannu wareejinnay marka insha allahu tacaalaa alle subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal haddii aan faahfaahin ku daro raashinkan hay-ad nooma keenin qaramada midoobay nooma keenin w f b lagama keenin alle subxaanahu wa tacaala ayaana siiyey allihiinna abuuray oo nudfad naga abuuray ayaa raashinkaa noo qoray waxaa juhdi fara badan sameeyey xarakatu shabaabulmujaahidiin oo maanta mas-uul ka ah dalka soomaaliya ama bariga afrika walaalayaal waxaan rajaynaynaa raashinkaas allah idin barakeeyo wax fara badan allah idinkaga dhigo insha allahu tacaalaa marka waxaa loo baahan yaha walaalayaal dadku maanta abaaro ayaa haya abaar ayaa saamaysay xoolihii taabatay dadkii taabatay xayawaankii taabtay kaloo xataa duurjoogta ahaa waxaan la nimid dunub aan ilaahay ka galnay waxaa la rabaa inaan maaragtay ilaahay u toobad keenno waayo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nooma waayo wax uuna siiyo marka waxaan rajaynaynaa oon idinka codsanaynaa hay-ada gaaleedyada raba inay dadka gaalaysiiyaan war gaal raashin keenay maxaa naga quseeya annaga haddaan istiqaamo toosa la imaanno oon alle siduu noo caabuda yidhi aan u caabudno kudaysho wanaagsanna ku dayana nabigeennii sala allahu calayhi wasalama wallaahi bilah waxba naloo waaye maa ilaahayaa noo ballan qaaday inuuna dherjinaayo marka in sha allahu tacaala baaraka allaahu lakum alle subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo adinkane la socda maantay waxa idinka fikiray oo biyaha u keenay dadka oo raashinka u keenay waa walaalihiinna xarakatu shabaabulmujaahidiin oo maanta rabta in shareecada islaamka ummadda lagu tadbiiqiyo wax dan ahoo kalaan hon leenahay lama arko alle subxaanahu wa tacaala ayaan ku raalli gelinaynaa adinkana in sha allahu tacaala inaadna fahamtaan ayaa loo baahan yahay wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنغو إيه كنت أبارها أو سعودات كنت تغني محافظة مقبكري أنغو ماشا كنت تغني راشين قيبين تسكى أبارها كوح يلوبي حولو هذه أيغبا أنغو أسنو راشين راشين كاسو كلا إيه bur bariis sankor saliid ayaanu gaarsiinay wilaayada muxaafadada muqokorig inta qows oo nasiib u yeelatay inay raashinkaas qaataan waxaa weeyaan boqol qoys ilaahay baa mahad iska leh waxaa weeye waa u jeedaan raashinkii iyo dadkii waa u jeedaan la qaybinayo waxaanu leenahay ilaahay ha u barakeeyo dadkaas xoolahay ay heleen intay nasiib ku heleen oo dhacaamo shifo allah oga dhigo waxaadna u jeedaan raashinkii iyo dadkii inaanan ammaanadii aan gudannay sida ilaahay noogu og yahay ay dadkii noogu soo dhiibaan u gaarsiinay dadweynaha waxaan u sheegaynaa walaalahayna oo rashiinkan loo keenay waxaa weeyaan walaalihiinna mujaahidiinta xarakatu shabaab mujaahidiin ayaa idinkugu teeqday markay aragtay abaaraha iyo kuleylka ayaa idiin keentay raashiinkan waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta eh oo rashiinka maanta ka faa'iidaystay inay walaalahooda mujaahidiinta ay u duceeyaan ay allow baryaan ay yidhaahdaan walaalaha muslimiinta allah kor ka dhigo kaalada cadowgoodahana alla ha jebiyo inay ugu duceeyaan ayaanu ka codsanaynaa waxaanu leenahay walaalihiin idinma moogo intaani inkan badanba way siin lahaayeen waxaa weeye waxay hayaanna idinka hagran maayaan inaad ogaataan ayaa loo baahan yahay waxaanu leeyahay wajasaakumullahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu qaar ka mid ah boqolaalka qoys ee abaartu saamaysay ee raashiinka loogu qaybiyey maxaas iyo moqokori ayaa kaga mahadceliyey mujaahidiinta gurmadka raashiinka ah ee la soo gaarsiiyey casbaan maxuu jimcaale degmada moqokuriyaan joogaa haddana raashinaana la siiyey waxaana la siiyey bur iyo bariis iyo sokor laba caagoo saliida walaayadu waa ku mahadsan tahay mujaahidiinta waxaan ugu ducaynayaa ilaahay dembigooda ha dhaafo cadowgooda allah qabto meeshay ka keenayna wax ka badan ilaahay ha loogu soo dhiibo waa mudan yihiin maahe dad dababkoodu dansanaa ee antaana ku jiro walaayadu waa mahadsan tahay khayr allah ha siiyo annukana daawo ilaaha nooga dhigo asalaamu عليكم calaykum السلام xaalka war ما في عنا magacaada isha وران سبريوة ibrahim sabriye ee deegaankaa joogta مغفري إلهي وحنا نصيب على لنا ولايين المجاهدين تما هنا خير الله يدك الدقو خير الله يدسي maanta maxay ku siin walaal ما أنت رشينا أنك درقو سدح بريا عكس اللي درادنا ساحبه وأنا واي هذا أنا واحد هايستا جزاكم الله خيرا maanta maxaa lagu siin marka ما أنت سدح شيء أنكو فديا وإيجدا maxay kala yihiin بريس بر إيه سليد ما أنت عدو بانا دي سكرها مركز خير الله يدسي دور يتبن سلا جوغا ماشان waa good cid inta ii timaado wax isiisa hay-ad sheegato dawlad sheegatana weligay ma laakiin shabaab wax isiiya waa arka aniga dadka waxaan dhihi lahay fafiruu ilallaahi meel kale idinkama jirta maxamed cali Ee, deegaankaada waa moqokuri bur beriis sokor saliid anoo saaka haddaan soo saaka jawaankan soo qaaday waaga magaalada u yaalla haddana loo ii buuxa jawaankii khayraladigumaadsantii xilligaa ma loo baahnaa ma loo baahnaa tahay haddaaba dibka laga sugo haddaaba laga sugo wax lagu- lagu shube haddaan in yar sii- sii joogana xataa amaa cidad loo jiri maaha maxamed cali cabdi wali maxamed de- deegaankaa joogta maqokuri abaarta caadi ma ahayn waxaa la siiyey haaf bur haaf bariis haaf bur bariis sokor saliid kulli alxamdulilah xarakada aad u mahadsan yihin maasha allah badar oon jiijiyada jaclayn inta lagu soo kiciyo lagu qaado lagu leeyahay si tartiiba jawi degan alxamdulilah aad iyo aad waxaan walaayada u mahadsan tahay alxamdulilah maasha allah alla u siyaado bismillaah alxamdulilah ilaah mahad iskale anigoo la yidhaahdo nabadan maxamed cabdulle waxaan markhaati ka ahay maantay deeqaana soo gaartay walaayada islaamigaana soo gaarsiiday way ku mahadsan yihiin dadkiina way qaateen si wanaagsan ayay u qaateen wayna ka mahadnaqeen annaga ka odayahaala waa ka mahad haynaa waan ka mahadnaqaynaa in alla intay walaayad noo gashay waan ka mahadnaqaynaa maxaa dadka aan mas-uulka ahaynoo degmada muquri ku nool deeqaa la gaarsiiyey raashimaa la gaarsiiyey isagoo abaarsan isagoo abaarsan oo daalan deeqaa la gaarsiiyey dhibaataysan deeqaa la gaarsiiyey ilaahay fadligiisa hadda carabka kuma koobi karo laakiin deeq wanaagsan ayaa la gaarsiiyey bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid inta waa la gaarsiiyey sidaas ayaa maanta wax u dhaceen walaayada islaamigana way ku mahadsan tahay een saxa weeye waxaan u arkaa horta dadku waa daalan yihiin abaaraa daal- abaaraa daaliday deeqdii ugu horreysay wayna soo gaartay walaayada islaamiga waan uga mahadhaynaa haddana waan ka sugaynaa haddii allah idmo dadku waa dadkiisii dowlad ayagaa u ah dad ayagaa u ah ayagaa u indha ah sidaas aan leenahay marka dowladda islaamiga soo dhowaada waxa aad noo soo dhiibteen waana soo gaareen waad ku mahadsantihiin anigoo marka anigoo ku hadlaya afka odayaasha degmada muqukuri iyo waxgaradka muqukuri maal dhammaan culimada maal ganacsiga dhammaan anigoo afkooda ku hadlaya wax alla waxaad walaayada islaamiga inu soo gaarsiiday aad boqol kiiba boqol aad iyo aad ay u mudnaayeen dadkuna way fara badnaay wuu fara badnaay hase ahaatadee intii ugu darrad ayaan gacanta ugu taagnay wixii la soo gaaray dad kale oo iska daalalna way badan yihiin khayraan idin rajaynay waxaa la- wixii ilaahay idiga keenana waa idiga sugayna oo soo dhowaadha waa ku faraxsannahay wixii naloo keenay wixii walaayada islaamiga noo keentay waa ku faraxsannahay khayr allah idin siiyo waxaan idigu ducaynaynaa inta islaamka uu ku ducaysto janno iyo nicmo iyo nabadgelyo uu- ayuu je- jecel yahay Een, walaayada islaamiga een, jiroo joogaan idin leenahay soo dhowaadha ahi ilaahay baan khayr idiga baryaynaa dad maadaama aan nahay dadkiinii aad u talinaysiin ood maamulka u ahaydeen waan idin ducaynaynaa waan mahadsantihiin ilaahayna ha idiga abaal siiyo waxaad gasheen aadan cabdi xareed abaartu waa jirta buriyo bariis sokor saliid dadkii mudnaa oo masaakiinta u baahnaa oo dadku wasaas la jiro u kala dariyeen dadkii darnaanaysa ilaahay khayraa siiya magaca deegaanka maxaas wahay maxamuud cismaan cabdi waxaan waxaan tabar u hayna maaha ilaahay andha- xoolaha badar lacag laga soo bixiyo keliya la siiyo lacagti waa la waayay xataa dayna lagu raajiyey dadaa loo codsaday saas baa gacanta loogu haya wax afka looga shimi wax kale soo gooyaan ma laha iyaga dadka isku mideen noqdeen oo waxyaga xoolihii waxna waa iska baktiyaanba walaahiyadu waa badarayna siisay saddex haaf iyo laba caag saliide bur bariis sokor iyo saliid laba caag oo saliida haaf bura haaf bariisa haaf sokora ana la siiyaan dadkii la- u mudnay waa la siiyey dadkii u mudnay oo maguurtada ahay deegaanka ahay waa la siiyey waa- waana qaateen waa aad u tabareysnaata waa aad u tabareysnaa waa la siiyey oo qaar iska curyaan yaho qaad unu soco kale qaad basi u yaal wixii ilaahay u calfay waa ka heleen mujaahadiinta waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay gacantiisa reeb ku daro ayaan ugu ducaynaynaa waayo maguurtaan ha tabar ma hayno inta wixii dhinlahay haystaan anigay wax naga siiya ilaahay ilaahay oo adaa qafuuru raxiim ilaahu adaa wax walba awooda ilaahu adaa gacantaada wax walba ku deeqsii kara ilaahu waxna anfacadaan noo haya ilaahay baan ka baryeynaa ilaahay baan ka baryeynaa ilaahay ayagana wax anfaca gacanta allaha u gelsho cabdulaahi dhaqan mahadle cabdulaahi deegaanka aad joogto maxaas waa degmada maxaas waa abaartu wallaahi waa waa ku adkaatay xoolo waa iska daruufaysan yihin dadku waa iska baahan yahay ilaahay baanu sheegnaa ilaahay hanaga qaado roobka hataa daa nugu da'ayo xoolaha badara la siiyaa galleya la siiyaa maakala la siiyaa qofka u heli kara qofkaan u heli karuna meelahu qadi iyo walax uga shashabaya geedaha quracda oo wax uga gogoobaa waa iska duruufaysan yihin walaayadu waxay noo keentay raashin raashinay noo keentay bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid ayna siisay waa ku mahadsan yihiin aad aa loogu baahnaa dadan dabka shanaaba jira xalay maantana oo u shadmayo haddaas ilaahay baa iskale ilaahay baan ku mahadin gargaarkana la siiyey waa mid ay ku mahadsiiyeen marka la siiyey culummada waan uga mahad celinaynaa dad waxaa jira aad kaaga sii liidan bal ka waran ninkii asagoo xaday qaday ama hameen hore qaday maanta ma la gaarsiiyey gargaarkan dareenkiisa soo noqon kara dareenkiisu farxad weyn waa ilaahay baa u gargaaray walaayaduna waa u gargaartay ilaahay ijir ka siiyo xasanaad anugu ilaahay idankiisa nimca iyo kayrna ilaahay hano- hanoogu soo siiyaan aad aad baanu soo dhoweynaynaa wixii islaam baanu soo dhoweeyay oo tugaadna siiya oona baahi tira oo ilaahay intii ka sokaysana baahi tira ilaahay ha baahi tiro waan u ducaynaynaa aad ugu ducaynaynaa hay aad ugu ducaynaynaa xasan maxamed xaared deegaanka waa degmada maxaas abaarta wallaahi waa adag tahay waa adag tahay deegaankuna waa aad u kululeh xagga baahida cunto la-aanta dhibaatada xoolaha hayda aaday u dadantahay laakiin ilaah noo sheega wallaahi nolosha dadka waa aaday u lidataa maadaama xooluhu geeda cuni jiraan xoolaha cuntada geedihii marka xoolihii dad- waxa uu dadka cuni jira hadda xoolihii la siiya qoftii heli kara qofkaan heli karin ama waa ku hoos baaba'ayaan ama uun si dhiblay ku noolyihin waxaad ula jeedaa xoolaha badara la siiyaa haa wafti heli karaa de- meel iska cootato ama meel loo jiro ama wax uun helayda waxaad haydaad wax siini waxna adaa cuna waa nafley kaleo kacadda wallaahi marka waa qof kastana intay maantay wax hayday la soo tacay hadda xilliga ugu xumay mariba wallaahi maanta waalidada waxayna siisay bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid xillig ku habboonay wa haddana ilaahay amarkii ruubkiiba noo bilowda waa kadaa ilaahay soo khayraay wallaahi maadaama uu dad mudan oo badan oo uu joogo waxii ay keeneen waxay kala gaareen waa mudan yihin ha laakiin ma anfacayaan dadka badan mujaahidiinta maadaama waxay hayaan ay wax naga siiyeen oo mahad celinayna adeegar abaarteedu waa rooblaan xooluhu waa ashma badar ay rabaan badarna waa loo gedi waa walax dhallahoo joogo labaatameeya aa loo gedi waay badar badar ay rabaan badarna waa loo gedi waa dadkii yaaba loo waayay saakaa xamad mariise xamad mura xamad sokora intaasaa laysiiye caag saliida aa laga cadeen ilaahay khayr hayda siiye haa hay waa loo baahnaa haa haa masaakiin mudanaa seedeena ilaahay khayr hayda siiye maxaas degmada maxaas walaayadu maanta waxaana sida bariis bur sokor laba caag saliid waxaa loo baahnaa xilli xunay ku jiraan xooluhu katama diidaan aamana siyaad allah xoolo waa bashtood waxa waa iska si dadku maxaa la siinaa yaaba wax loo waagu baxshaba yaa arka asigiina isu gatami maa haddana bay mare badarkaana aan ku fadhiisa la yidhi bariis iyo bur iyo iyo iyo sokor waay iyo saliid si aada wallaahi bargataa wax ka diyaaba islaha boolo abukara la yidhaah deegaanka aad joogto maqokori abaarta hadda waa ilaahay wuxuu noo keenay waa xoolaha wallaahi xaalkooda waa adagi daan ilaahay ka soo gaarin badaraa la siiyaa dadna waa u waay dadna waa u helaa bariis iyo bur iyo sokor haaf sokora haaf bariis saasay kale yihin wallaahi baahi waa loo qaba ilaahaasa dabooli kara wallaahi dadkii mudnaay waa la siiyey saan arkaya indhahayga ku arkaya dad aad u fara badana ujeeda uha wallaahi ilaahayga raxmaanaha kow mahad u celinaynaa mar labaadna muslimiintii arrintaas nooga soo shaqaysa aamine maxamed
bariid iyo bur iyo sokor moqokori waxa laysiiyey anigi gabartaanaa badarka laysiiyey maxaa laydin siiya waxa la saddex aye maxay kala yihiin habad waa sokor habadna waa bur habadna waa bariid iyo cag saliid waa hagaag sidaas oo kale waxa uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab raashin qaybin uga sameeyey deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya haddaba dadka ka faa'iidaystay raashin qaybintaasi ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan joognaa meesha la yidhahdo xawaan shaacale waanu raashinkii wadaadada kaga guddoomanay waana soo gaarsiiyeen waa dhowr tuulo halkaasaan ku qayb inoogu qaybqaybshin maxaa laydin soo gaarsiiyey waxaa nala soo gaarsiiyey raashin wahalkee tuulooyinka ee noo sheeg magacyadooda waxaa leedahay xabaal shaacole mashaxaleed cirbiye biyo cadde maydhada caano badan halkee hoos tagaan degmo ahaan
waxay hoos tagaan asqoray ka waran bal abaaro ayaa jira deegaanka iyo xaalkiisa bal nooga sheekee abaaruhu waana heleen aad bay noo jilciyeen hadeersade roobaa daadaaya welina dee ma bixin abaarti goormo ayuu bilowda roobku wuxuu noo bilowday maalma adigu dhowaan dhowaan laba saddex maalmood meelaha guddiga qoyskiiba intee ay gaarsiinayeen qoyskii waxay gaarsiinayaan dee saddex haaf iyo xabad saliida marka waa laydin dhibo weyn soo gaartay adinku waana soo gaadhay waana soo gaadhay asalaamu calaykum
calaykum asalaam adeer xaaladda waa fiicannahay saaka ee halkaad joogtaan iyo sheeko naga sii iyo hawsha ka socota waxaanu joognaa abaasha
haye waxaanala ku siiyey raashin waa gartay wadaadadana siiyey carakada marka qoyskiiba intee la siiyey waxaa qoyskii la gaarsiiyey caaga saliida iyo saddexa adigu waxaad tahay nin aabbe ah qoyskaagu waa intee qofood waa labiyo toban oo carruur iyo dad waaweyn isugu jira carruurtaydii iyo qaybna waaweyn tahay qaybna carruurtii tahay iyo waalidiintii qayb maxaad dareemaysaan seed u aragtaan isxilqaanka iyo gurmadka culimada waa u mahad celinaynaa waxaan u aragnaa wax wanaagsan waxay naga taakulayeen waktigii adka abaarihii waktigii adkaaga dadka helay marka waa ka mahadsantahay culimadu waana u mahad celinaynaa wagtaa hadda laakiin waxaa laleeyahay roobkii ayaa bilowday aa roobkii waa da-ayaa ayaamahan waa da-da-ayaa laakiin roob wadalo dhulka ku eg ma ma diin cirkuna waa cusub yahay rajadiinu ka waran idinku ma beeroley baa tihiin mise xoolaha ayaad dhaqataan waxaba anagu markaan shaqsi ahaantayda kaaga warramo waxaana dadkii xoola dhaqatada ah xooluhu baasha u baabaysa abaarta maxaa u badan xoolihiinu ma lo'da mise geela mise ariga aadi wuu u badnaa way laystay oo wax yar bayba ka reebtay waaya hadda ka waran een, rajada ka waran hadda rajada khayr baanu rajaynaynaa hadduu roob yimaado
haddii roob yimaado ah, khayr baa la rajaynaya xag kastaba xag islaam iyo xag eh, allaba waayahay maxaad een, u- ee, ugu dambayn kusoo gabagabeynaysaa waraysiga wadaadada waxaan ugu ducaynaynaa hambalyo in ay khayr helaan adduunka iyo aakhiraba waana ku mahadsan yihiin deeqda ayna siiyeen asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ee, soo dhowow waxaa kula hadlaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ee, ka waran xaalkiina maanta iyo hawsha halkaa ka socota halkan waxaan maanta ku qaadanaynaa een, taakulaha ay bixiyeen wadaadadu een, oo ah raashin
waa gartay ka waa uga mahad celinaynaa annuna waa la guddoonsiiyey goormaa laydinku soo wargeliyey in wax la qaybinayo
Een, waxaana lasoo wargeliyey in wax la qaybinayo shalay waa sii diyaarinay waa u diyaar garownay een, inagoo diyaar baanu nimi een, dabadeedna een, taakuladii iyo culimadu noo keentay isagoo ina diyaar annuna aan diyaar ina diyaar u tahay annuna aanu diyaar nahay baanu nimi ka waran nidaamka ee, wax loo qaybiyey nidaamka wax loo qaybiyey waa nidaam fiican oo sharaf leh een, oo aad iyo aad u wanaagsan nuna waa uga mahad celinaynaa nidaamkaas fiican oo sharafta leh oo culimadu ay nagu soo waafajisay een, taakuladan ay bixiyeen Ka- deegaanka see buu u yaalaa een, dadkii kaa horreeyey waxay ii sheegeen abaartu inay idin saamaysay ee, ka waran ee, dhulka iyo bii'ada iyo ee, ka xaalkooda abaartu waana saamaysay abaar dhulku abaartan baa ka dhacay abaarahaas iska adow saameeyeen hadday tahay dadka hadday tahay dunyada abaartani aad iyo aad no- noo saameysay halkeed ku xirantihiin idinku een, noloshiina maxay ku tiirsan tahay
Een, waxaan ku tiirsan tahay een, beeraley waa beeraley maxaad beerataan
waxaan beernaa dad badan oo matalan laga helo beeraha oo la yidhaahdo khudaar wax ka reebi kara oo dalaga oo hadda aan beeranana oo ma ay jiraan oo matalan wax dalag reebi kara matalan haruurka oo kale galleyda oo kale ma garanaysaa ee, noocaas waa gar marka waxaad uun beerataan xooga aad saartaan een, khudaarta iyo xoolaha oo aad dhaqataan labada un baan aad miisaaniyadda u saarnaa hadda ka waran roobkii wuu bilowday rajadiinu waa sidee roobkii waa bilowday waana na helay alxamdulilah Ee, ilaahay baa dee mahad le insha allah waxaan rajaynaynaa waktigii xumaa iyo abaarihii ee, inay naga baxaan assalaamu calaykum calaykum asalaam dadka aan helay waxa weeye waxaan la siiyey saddexaad iyo caagagtaleyda wadaadadu waa ku mahadsan yihiin waxa weeye anagoo maxay ahayd abaari ayna haysato ee waxayna siiyeen saddexaad iyo caagagtaleyda waxa weeye dadku qaxootibayna u badnaayeen Een, halkeed ee, ka soo hayaanteen ood ka soo barakacdeen waxaana tuulada maxay ahaatee maxigeed abaaraha dartood baad uga soo hayaanteen abaara xun baa nagu dhacay oo maxay ahayd waa deeradeeraan ma ku jirno Een, adigu waxaad tahay hooyo imise caruur ah ayaad wadataa hooyo lix iyaa la wadataa ka waran hadda caruurta xaalkooda carruurta xaalkooda hadda way iska fiifiican tahay balse abaar baana haysataa oo abaartii baa weli taagan haa ayee seed u arkaysaan ee, saakay ee, gurmadka idin soo gaaray saaka gurmadkana soo gaaray waa fiican yahay waxaa la siiyey saddexaas iyo caagad saliida ma jirtaa cid kale oo gurmad ee, aad ka hesheen may ilaahay waxaanu ka baryaynaa roob iyo barwaaqo inuu inoo keeno insha allah insha allah asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaad inoo ka warantaa bal saaka een, hawsha socota iyo deegaanka aad joogtaan Eh, walaal meeshan joogna maanta waxaa ka jirta arrin aad u wanaagsan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta raashiqayn ka sameeyey meeshan joogna ma garat waan gartay sideetan qoys oo masaakiin ah oo dadka abaaruhu saameeyeen ah ayay gurmadka abaaraha macawina soo gaarsiiyeen siddeetankaasi qoys hal deegaan miyaad ka wada timaadeen mise deegaano kala duwan hadda hooyadii kaa horreysay waxay ii sheegtay in ay hayaan ay ku yimaadeen oo ay deegaan kale ka soo barakacisay abaartu dadkao dhan ma sidaas baa mise way ka duwan tahay Eh, walaal waxaa laga yahay deegaano kala duwan Een, ilaahay xabaashu waale ilaah iyo mashariic caan ole iyo meesha dumar ha kala imaadeen bismillahi raxmaan raxiim deegaamada aan joogno si fiican baa macnaha xarakada iyo munaasabadu macnaha noogu yimaadeen raashinaan ka qaybiyeen deegaamada aan joogayna wax la dhahaa mashaaxaleed xabaasha waxle caano badan intaba waxay hoos tagtaa meesha la dhaho degmada laas qoray ummadda ku nooli wixii masaakiin iyo dadkii maxaa danyarta ahaa aad baa loo gaarsiiyey wixii wadaadadu ay u keeneen ay ula gaar qaateen aad bayna ilaahay dee loogu xamdiyayaa oo wadaadadana iyagana aad baa loogu mahad celinayaa dee waa ka idinku maxaad ku qabtaan een, xarakada maadaama eh, maamul ahaan hadda aad eh, hoos joogtaan maxay uga duwan tahay maamulada kale waxay uga duwan tahay dee wax badan oo diin bay kaga duwan tahay oo waxa weeyaan dadka waxay baraysaa diintii waxay wadaa macnaha eh, camalkii wanaagsanaa oo diintaa bay wadaa Eh, dadku macnaha waxbarashadii diinta laga wadaa Eh, waxqabadkii oo dee macnaha ah eh, sidii macnaha diinta macnaha loogu shaqayn lahaa iyo sidii macnaha ummadda u baran lahayd iyo adigu dee camal badan oo wanaagsan bay ka wadaan
waayahay Eh, maxaad rajeynaysaa een, ugu dambeyn waxaan rajeynaynaa dee aad bay u salaaman yihiin inay macnaha eh, waxtarka iyo waxqabadka iyo macnaha kulliba dee inay noo siyaadiyaan oo macnaha eh, wax u qabtaan walaalaha dadka iska walaalaha u saameeyeen oo iska liista oo meesha jooga dee sidaas un baan ka rajeynaynaa haddii ilaahay yarxamo guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu